iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee cibraaniyada taa aawadeed waa inaynu aad u dhegaysanno waxaynu maqalnay waaba intaasoo ay inaga fakadaan waayo haddii hadalkii malaa'iguhu ku hadleen xaqiiq ahaa oo kii kasta oo xadgudub iyo caasinimo sameeyey uu helay abaalgud xaq ah sidee baynu u baxsan doonnaa haddaynu dayacno badbaadintan weyn oo rabbigu kolkii hore ku hadlay oo kuwii maqlaynna inoo xaqiiqeeyeen ilaahna wuxuu ugu marag furay calaamooyin iyo yaababba iyo xoogag kala duduwan iyo hadiyada ruuxa quduuska ahu u qaybiyey siduu doonayey waayo dunida imaan doonta oo aynu ka hadalno malaa'igaha kama ou hoosaysiin laakiin mid baa meeshu ka marag furay isagoo leh bal waa maxay dadku oo aad u xusuusataa isaga ama wiilka aadanaha oo aad u soo booqataa waxaad isaga wax yar ka hoosaysiisay malaa'igaha waxaana taaj uga dhigtay ammaan iyo murwad oo waxaad ka sarraysiisay shuqullada gacmahaaga wax walbana cagihiisaad ka hoosaysiisay isagoo wax walba isaga ka hoosaysiiyey wax uu dhaafay oo aannu isaga ka hoosaysiinini ma jiraan laakiin iminka weli ma aragno wax walba oo isaga laga hoosaysiiyey laakiin waxaynu aragnaa ciise kan wax yar malaa'igaha laga hoosaysiiyey isagoo xanuunka dhimashada aawadiis ammaan iyo murwad taaj loogu geliyey inuu nimcada ilaah dhimashada ugu dhadhamiyo qof walba waayo waa u ekayd kan wax walba u yihiin oo wax walba ka yimaadeen markuu carruur badan ammaan u keeno inuu bilaabaha badbaadadooda xanuun ku kaamilo waayo kan quduuska ka dhiga iyo kuwa quduus laga dhigaaba kulli mid keliya ayay ka yimaadaan taas aawadeed isagu kalama xishoodo inuu iyaga ugu yeedho walaalo isagoo leh magacaaga waxaan u sheegi doonaa walaalahay oo ururka dhexdiisa ayaan kugu ammaani doonaa oo haddana isagaan ammaani doonaa oo haddana bal eega aniga iyo carruurta ilaah i siiyey carruurtu waxay qayb ka heleen jir iyo dhiig taas aawadeed isaguna sidaas oo kale ayuu uga qayb qaatay inuu dhimasho ku baabbi'iyo kii xoogga dhimashada lahaa oo ah ibliiska iyo inuu furo kulli kuwii cimrigoodii oo dhan addoonnimo ugu hoos jiray cabsida dhimashada waayo runtii ma uu qaadan suuradda malaa'igaha wuxuuse qaatay tan dhashii ibraahim haddaba waxaa isaga u ekayd inuu wax walba ugu ekaado walaalihiis inuu wadaad sare oo naxariis iyo aamin badan leh u noqdo xagga waxyaalaha ilaah si uu cadhatir ugu noqdo dembiyada dadka waayo isaga qudhiisu wuu xanuunsaday isagoo la jirrabay taas aawadeed wuu karaa inuu caawiyo kuwa la jirrabo